إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan toban arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka ah ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada jamaameh ee walayada islaamigaha jubbada hoose maamulka la baxay somalilan ayaa lix bilood oo xabsi ah ku xukumay cabdimaalig muuse caldoon oo ah weriye samafalka ka shaqeeya isbitaalka magaalada kuunye barrow ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka socda qalliino lacag la-aan ah oo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada khilaaf ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ee ku shiraya magaalada muqdisho kooxda tigree ee t b l f ayaa mar kale hanjabaad u dirtay dowladda dhexe ee etoobiya dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhulka n f d ayaa eedeymo u jeediyey madaxda dowladda federaalka iyagoo xasan sheekh ku tilmaamay inuu yahay wax dhintay oo aan damqasho lahayn maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa ku dhowaad hal isbuuc duqayn xiriira ku haya magaalada boorti suudaan oo ah xarunta kumeelgaarka ah ee dowladda suudaan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan sideedda bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan toban arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka ah ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cali aadan
waa munaasabad qalajibin ah oo lagu maamusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taas oo ka dhacday xarunta madarasada abuubakar sadiiq ee magaalada jamaame ee walaayada jubbada hoose munaasabadda waxaa goobjoog ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah indheergaradka waxaana lagu maamusayay saddex iyo toban arday oo kow iyo toban ka mid ah ay wiilal yihiin halka labada kalena ay gabdho yihiin kuwaas oo dhameeyey barashada qur-aanka kariimka ardayda qalijibisay ayaa goobta kusoo bandhigay dhoolatus cilmi ah oo ka turjumaysa waxyaabaha ay ku barteen madarasada abubakar sadiiq kaas oo soo jiitay ka qaybgalayaasha xafladda فالقرآن مصدر عز الأمة وفخرها من هنا وبفضل الله كانت مدرستنا نقضة لخدمة القرآن الكريم إن العدو يعيش أسوأ أيامه على أرض الهجرتين فقد عظمت فيه النكاية وأثقلته الجراح واعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الشدة وأن مع العسر يسرا مثلهم نفضوا الثياب البالية شبوا على الذكر الحكيم تمسكوا بعرى العقيدة والعلوم الهادية maamulaha madarasada abubakar sadiiq macalin abuukar ayaa ka warbixiyey xafladda ay qabteen iyo ujeedka ay daarneed waxaa halkaa u fadhinay arday dhammaystay qur-aanka kana kooban saddex iyo toban arday ay kow iyo toban yihiin wiilil labana ay gabdha yihiin حاز الصحاب على المفاوز خيرها وتسابقوا للمكرمات العالية حفظوا الكتاب وأتقنوا آياته mid ka mid ah waalidiinta oo kasoo qaybgalay munaasabadda lagu dhiirigelinayay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee madarasada abubakar sadiiq ee magaalada jamaameh ayaa asna goobta ka hadlay wuxuuna jeediyey kelimad dardaaran ah arrintan maanta ka dhacday meeshaan waan ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala annaga doorka annagana ka waalidiin ahaanna inaan sii labanlaabno yaan ilaahay idinkiis rajo badan ka qabaa sidii ilmahaada aad ugu farxayso macallimiintan in looga farxiyaa la rabaa intaasna waxaan u dardaarmayaa waalidiintaan u dardaarmaya insha allahu tacaala
صحبة القرآن تلك تضمنا ذاك كان مسيرنا نلنا القطاف macalin maxamed cabdi duuba oo ah suldaanka beeshi warday ahna afhayeenka nuqobada walaayada jubbada hoose ayaa isagana ka mid ahaa martidii kasoo qayb gashay xafladda wuxuuna goobta ka jeediyey kalimaad muhiim ah waxaan malaynayaa wakhti badan iyo subax badan iyo habeeno badan ayaa loo socday ayagana waxaan leeyahay jazaahu allahu khayr aljaza ilaahay idinka ajarsiiyo dadaalkaas aad bixiseen madarasada maanta abubakar sidiiq ee carruurta qur-aan ku dhammeeyeen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala amniga iyo istiqraarka ilaahay uuna siiyana allah inoo siyaadi aan leenahay عواما بعيش مزدهر والحمد لله الذي أسدى لنا نعما وخيرات كغيث منهمر نعما qaar ka mid ah وخيرات hooyooyinka dhalay carruurta qalinjabisay oo goobjoog ahaa xafladda ayaa iyaguna ka hadlay shucuurtooda farxadeed ee ku aadan inay arkaan midhaha dadaalkooda ee sannadaha badan soo socday maanta macnaa aad baan u farxsannahay waxaan ku farxsannahay carruurteena qur-aanka noo dhammaysay marti sharafta ka soo qayb gashana ayaguna waa u mahad celinaynaa macallimiinta waxaan ugu ducaynaynaa insha allaahu ilaahay raxmaankaha ha u dembi dhaafo ilmihii ardayda noo dhammeeyeen qur-aanka annagana aan ku faraxsannahay meeshii ka dhacday xaflad oo lala cajabo maasha allah annagana waa soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala
حفل الضياء اليوم تمم نوره بثمار إنجاز فما أحلى الثمر جاء الختام ببهجة وسعادة هذا نجاح الباذلين barashada qur-aanka kariimka ayaa ah cibaado weyn oo saxaabada iyo salafka ay xoogga saari jireen waxaana ummadda soomaaliyeed lagu tilmaamaa inay ka mid tahay bulshooyinka muslimiinta ee ugu horeeya marka laga hadlayo qur-aanka kariimka iyo baristiisa caruurta ayaa iyagoona da-yar waxaa la geeyaa madaariista taas oo sababta iyagoo aanan gaarin toban sano ay dusha ka akhriyaan kalaamka allah subxaana wa tacaala لكم أياما قد حضر سمت النفوس إلى العلا شوقا له فروى ربانا بالتميز والدرر maamulka la baxay somalilan ayaa lix bilood oo xabsi ah ku xukumay cabdimaalig muuse caldoon oo ah wariye ka shaqeeya samafalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
maamulka la magacbaxay somalilan ayaa waxa uu xukun ku riday samafale cabdimaalig muuse coldoon oo ay bil ka hor xireen ciidamada maamulkaasi cabdimaalig ayaa waxaa lagu xukumay lix bilood oo xabsi ah iyo in uu bixiyo lacag o dhan saddex boqol oo dollar sida uu shaaciyey cabdiraxmaan muuse coldoon oo ah nin kala dhashay samafalaha u xihan maamulkaasi la magacbaxay somalilan tan iyo wixii ka dambeeyey xerga cabdimaalig muuse coldoon ayaa waxaa lasoo warinayaa in coldoon uusan qabsan wax qareen ah ugu dambeynna maanta lagu riday xukun lix bilood oo xabsi ah iyo lacag u dhan saddex boqol oo dollar magaalada berbere ayaa laga qabtay coldoon kadib markii uu ka yimid magaalada bohol ee ka tirsan gobolka sool oo kol sii horeysay aaday isagoona xilligaasi sheegay in uu tegay goob amni ah ehelada cabdimaalig muuse coldoon ayaa waxa ay sheegeen in xerga loo iibin karo taas oo ka dhigan in beddelka lixda bilood ee xerga ay bixiyaan lacag lagu sii deynayo cabdimaalig muuse coldoon dhowr jeer oo hore ayaa waxaa sidan oo kale xabsiga loo taxaabay cabdimaalig muuse coldoon waxaana mar weliba uu xabsiga laga sii daayay uu sheegayay inuusan ka tanaasuli doonin faafinta khayrka iyo ka hortagga dhagaraha loo maleegayo ummadda soomaaliyeed isbitaalka magaalada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka soconaya qaliilo lacag la-aan ah oo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
iyadoo uu waayadan iclaaminayay isbitaalka guud ee deegaanka kunyiburo ee wilaaya islaamiga shabeellaha hoose ogeysiis ku saabsan inuu isbitaalka qabanayo qaliino lacag la-aan ah ayaa durbadii waxaa isbitaalka soo gaaray dediyo kala duwan dadkan ayaa lagu sameeyey qaliino lacag la-aan ah kuwaasoo intood badan laga qalay burooyin ugu horeyn agaasimaha guud ee isbitaalka kunyiburo oo aan kula kulanay isbitaalka ayaa ka warmay shaqada ka socta isbitaalka awalan waa isbitaalka kunyiburow waxaa ka socda qaliin qaliinkaas oo qaliin lacag la-aan ah oo muslimiinta dadkaas loogu talagalay inay ka faa'idaystaan qaliinkaana wuxuu ku egyahay soddonka bisha qaliinkana wuu bilowday xalay iyo habeen hore laba qaliin baa la sameeyey xalayna mid baa la sameeyey habeen horena midna la sameeyey laba qof oo rag ah oo haawaay ka yimid baa qaliinkaas lagu sameeyey qaliin koowaad habeen hore u ahaa waxaa laga qalay buro buradaas buro caadi ahayd buradaas oo miisaankeedu dhan yahay nus kiilo qalinka labaad xalay u ahaa asna wuxuu ahaa barbiyood qalinadaas oo loo goonaystay waana caafimaad qabaan haddana waxay jiifaan isbitaalka daawana u socota waxaa marka mujtamaca u baaqayaa in ay ka faa'idaystaan muddadaas waa muddo kooban qalinkan waa lacag la-aan weye marka waa inay fursaddaas ay ka faa'idaystaan waa fursad inta badan aan la helin waa sidaas way insha allah wabilaa towfiiq markana qaar ka mid ah bukaanadii qaliinka lagu sameeyey ayaa iyaguna dhankooda la hadlay warbaahinta tan islaamiga alfurqaan waxayna ka warbixiyeen qaliinada lagu sameeyey iyo halka ay ka yimaadeen iyagoo u mahad celiyey maamulka isbitaalka kuuyimbaro ee u qabtay qaliinka lacag la-aanta cabdixuseen aadan cumar ah waxaa joogaad kuuyimbaro isbitaalka ku jira waxaa laygu sameeyey qaliin qaliinkana oo agahay waa buro waa gartay buruma qasna kuu taala toban sano igu taale haawaay hawaya ka timid yaa kuu sheegay marka in in halkan buru lagu qalayo ana halkan buru lagu qalay walaalaha meelaan soo jiraan fuundiyaalka ah yaa ii sheegan yaa alfurqaan yaan ka maqlay aminki qaliinkii waa laygu sameeyey waa jiifa qaliinka takhaatiirta iga sameeyey maya lacag ma li weydin alxamdulilah uleyskii waa iga degay dhaabaa ma ogi uleyska ma qabo intan buruda ma igu yaleen toban sana igu yaala axsandu jisakallahu abaal weynayo uu leeyahay adaawa umar kuunyu barow isbitaalka weyn si fiican waa lii soo dhaweeyey dhaweys ka bacdi buraa igu taallay oo shan iyo toban sano ah alxamdulilah waa laygu qalay hadda waa jiifaa caafimaad baan dareemayaa haddii alla cidmo waa ilii soo dhaweeyey marka walaalahay oo igu dambeeya oo buro ugu taallo inaa gurmudkaan si deg deg ku imaadaan aa la rabaa isbitaalka guud ee deegaanka kunyibur ee gobolka shabeellaha hoose ayaa bulshada u qabtay adeegyo caafimaad oo kala duwan khilaaf ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha dowladda federaalk ah iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ee ku shiraya magaalada muqdisho faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali cabdulaahi
waxaa fashilmay islamarkaana baaqday shir loo madalsanaa inuu galabnimadii shalay ka dhaco magaalada muqdisho kaasoo ay xasan sheekh iyo madaxweynayaasha kale ee maamul goboleedyada doonayeen inay kaga dhawaaqaan xisbi siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin iyaga iyo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ee shirka ku weheliya hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa sabab u noqday inuu baaqdo shirkan kadib markii uu dood ka keenay habka loo qaybsaday xilalka xisbigan uu qaybta ka yahay iyo qaab dhismeedkiisa qabanqaabada munaasabadan oo socotay maalmihii lasoo dhaafay ayaa ugu dambayn noqotay mid midho dhalkeeda uu fashil ku soo idlaado xisbiga waxaa loogu yeero cadaaladda oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalk iyo maamulada qaar ee ka jira dalka ayaan weli la isku raacin qaabdhismeedkiisa iyo habka loo qaybinayo xubnaha maamulka xisbiga hoggaanka maamulada isku magacaabay hirshabeelle iyo galmudug ayaa u muuqda kuwa ku qanacsan qaabka ay wax u socdaan iyagoo dhankooda wax dood ah qabin balse ku dhawaaqista xisbigan dib u dhiciisa uu sabab u noqday lafta gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed si kastaba khilaafaadka u dhexeeya gudaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ayaa soo xoogaysanayay maalmihii lasoo dhaafay waxaana dadka la socda siyaasadda soomaaliya u sababaynayaan amaba aaminsan yihiin in arrintani tahay qorshe xukun maroogsi ah oo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh uu ku doonayo in madasha uu u bedelo xisbi isaga u gaar ah oo khatar ku noqon kara xasiloonida waddanka islamarkaana dib u dhigaya waxa ay ku sheegeen hanaanka dimuqraadiyadeed ee u yaala dowladda federaalk waxayna ku nuunuucsadeen in madasha dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ay rabaan oo keliya qabsashada doorasho hal dhinac ah kooxda tigreeg ah ee t b l f ayaa mar kale hanjabaad u dirtay dowladda dhexe ee ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali waxaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada maqalahi ee caasimada gobolka tigreega ku shireeyay hogaanka sare ee kooxda t b l f kaasoo war saxaafadeed ka soo baxay ay hanjabaada ugu direen xukuumadda disabee hogaamiye abiy axmed waxa ay sheegeen inay tallaabo qaadi doonaan haddii aan fulin qodobada ay ka soo saareen heshiiskooda xukuumadda adisaba ay ku eedeeyeen inaysan diyaar u ahayn hirgelinta heshiis ay horey u kala seexdeen kaasoo ka dhacay dalka koonfur afrika sidoo kale guddigii garwadeenka ka ah heshiiska ay wada gaareen dowladda etoobiya iyo kooxda t b l f ayay kooxdu sheegtay inay hindhaha ka laabteen in la fuliyo heshiiska ay wada gaareen dowladda etoobiya iyo kooxda t b l f shacabka tigreegana dhulkoodana aan la xoreyn waa ay sidaa hadalka u dhigeen mas-uuliyiinta gobolka tigreega si kastaba xaal ku ahaadee warkan ka soo baxay kooxda t b l f ayaa imaanaya xilli dhowaan la filayo guddiyo doorashooyin kana socday etoobiya ay war rasmi a ka soo saari doonaan maleeshiyaadka t b l f oo ah fallaago hubaysan oo ka dagaalanta gudaha dalka etoobiya qaatina ka taagan dowladda uu majaraha u hayo abiy axmed dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhulka n f d ayaa eedeymo u jeediyey madaxda dowladda federaalk ah iyagoo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ah ku tilmaamay inuu yahay wax dhintay oo aan damqasho lahayn cali aadan xasan ayaa ka warramaya xaalad adag ayaa maalmihii lasoo dhaafay ay wajahayeen dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga oo ku yaala dhulka n f d oo ay xoogga ku haysato dowladda kenya dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga oo saxaafadda la hadlay ayaa waxay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ku tilmaameen inuu yahay wax dhintay oo aanan damqasho lahayn dhanka kale waxay sheegeen in madaxda dowladda federaalka ay ku takrifalayaan hantida dadka halka dadkii ku sugnaa gudaha dalka iyo dibaddiisa ay dhibaataysan yihiin afarta xaro waa dhadhaab dhagax okay dhagax ley xagadheera ifo iyo ifotu meeshaan ku sugannahayna waxaa waaye ifotu wax kasta ma shaqaynayaan biyo lama hayo saddex afarta xaro hadda biyo lama hayo xilli noogu dambaysana lama garanayo hablihii xaafadaha ku umulayay kuwii guryaha kuwii istaalada ku umulayay anka wax loogu mayra carruurta dhasha ee lalaya waxaa markaa aan rabaa farriina u diro dadkan siyaasiyiinta sheeganaya ee soomaali ku aruursan ee maalin allagela ayaga gorod isugu jiro kuwii gudaha ku jirana way rafaadsan yihiin kuwii bannaanada u soo hayaamayna way rafaadsan yihiin maxay sheekh maxamuud koloba haddii aad horta codsi maqli waayo waxaa la yidhi maxaa la dhihi jiray qofka markuu asaga danqanaya iyo wax loo sheegaya maba danqanaya side waniga wax dhintay waa tahay dadkaagii kuwa gudaha ku jiray ma ahane kuwa gudaha bannaanka jooga oo annaga aan ka midnahay dadka waa kelidan yahay u imaa kaale xoqo waxaan jeclaha haddaan been iska ilaaliya qof ayaa wuxuu u dhintay gaa- asagoo raashiin saddex kiilo galley raadsanaya yaa wuxuu ugu dhintay meel xaa oo laisugu imaanaya ayuu ugu dhintay aakhiran waa lagu haystaa adduunkan waa lagu haystaa si kastaba ha ahaatee dhallinyaradan waxay si kulul u dhaliileen dowladda federaalka iyagoo sheegay inay si cad ugu fashilantay u gurmashada shacabka ku tabaalaysan gudaha dalka dhanka kale waxay xuseen in madaxda dowladda federaalka ay doorbiday dan gaar ah iyo musuq maasuq warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa ku dhowaad hal isbuuc duqeyn xiriir ah waxa ay ku hayaan magaalada boorti suudaan oo ah xarunta kumeelgaarka ah ee dowladda suudaan maalintii afaraad oo xiriir ah ayaa laga maqlayaa magaalada boorti suudaan ee caasimada kumeelgaarka u ah dowladda suudaan dhawaqa madaafiicda iyadoo militariga suudaan ay xaqiijiyeen in difaacooda cirka ah ay ka hortageen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn islamarkaana ay ku soo weerareen maleeshiyaadka dacmu sariic cabdifataax al burhaan ayaa sheegay in ciidamadiisu ay jawaab ka bixin doonaan weeraradan ay kusoo qaadeen kooxda r s f isagoona tilmaamay in xarumaha rayidka ay bartilmaamaadsanayaan aysan cabsi gelin doonin dagaalka ay kula jiraan kooxdaas tan iyo maalintii axadda ah ee horaantii isbuucan magaalada boorti suudaan ayaa martigelineysay weeraro ay geysanayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroniska kuwaas oo lagu bartilmaameysaday garoonka diyaaradaha xarumaha korontada iyo baqaaro shidaal oo ku yaala agagaarka dekedda waxay sidoo kale beegsadeen hoteella ku yaala bartamaha magaalada boorti suudaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa